bismillahi raxmaan raxiim dalmar eedan salaamante barnaamijkan horta oo madaxweynaha wal oo yani la saadaarigay ama lakusii fikiraayo maxayne muddo gaaban dhatee laha sheegi waa siyaasadana walxun waayo barnaamijkan eritrea waktian dheerayna afwarga maarehi soomaaliya macnihi dawlad maku jarta ilaa muddana yani soomaalika inla goy lahay hataa waktiyadii oo maxaakiimta hataa iniisu diyaarada kusheenayay si dawladaha markaas kumeelgaarka oo jaralin kuhor goy lahay iyo ku shaqeeyay marka sida etoobiya hata isbedelkan yaga subidahan yaa isuna hoosta laha ku giliyi marka barnaamijkaasa yani si degdega ka kooy koleytaba harta saadi safaare lahandhawaayo ley marka barnaamijkaas kolley walaayaha kubahda arag waayo laakin wal harta lasii qorsheeyay laku fikeri ama lasugaayi mahayn
may islete professore ankuturunto booqashada farmaajo eritrea madaweynaga usakaseedi oo danaagale oo soomaaliya armoojo ka eedan ha ku baha karo kolonka madaxweynaha soomaaliya iyo weliba kan eritrea
runtii wal oo weyn oo hata eritrean oo kahadlahaysa oo ahayna maadaama iyo ethoobiya heliyeen in yani heliis noocaasa la suubiyo sida hata wasiirka warfaafinta beele usu sheegi federaalka may sheegayay in lamada dhinac safaarado lismoodsado doono macnihi cilaaqaadka laha noolaya laakiin wal hata eritrean noolama qontaa ama dhaqaalo ama caqliya kordhiyaasha male isbedelkan hata socdo lankun oo ra-iisal wasaaraha ethoobiya hata wado dawladahan usimidba tooseedohayo yaa unuun yani dhinigaas inahan riyohayo lamihan sheegaba marka inisu seedo oo safaarada mauna jeyno yoona safaarad sheenayn maayo waa iyo qabdadii oo ka jartay dawlad majarta lahaayeen in yo aqoonsadaan in dawladda soomaaliya jarto ururada miileyo ka diyaariyaayeen soomaaliya lakadhugooyay in cirbadaas noobato ammaan laku hela taasa hataa yaa muhiimsan laakiin wal kale faa'iidaha noo galo mada hoosida umtiirida habahowkii abiya ee talada dalka ethoobia weli ka aalasa inishanti isbedelka kooyi mandiqadan geeska africa xamara kooyi isla markii weliba ambahay eritrea oo cadaawad muddaha dareeraasi dhartay oo ku jartii xuduudii iyo iskahaysbawkii baadhame oo kale intaas oo dhan marka ada fiirida islataa ethoobiada hata uu soo gaamiyo abiye sidii hata ka dareerta markii ada folanka kuurgala sheeno korta isbedel siyaasadeed oo geeska kakooy iyo weliba ini iniseedaan wadame ka yaalaan geeska africa
suurtagal waaye laakiin mayka aalasehe xawli iniisu ka socdo qaabkuu saarta yani eritrea dhulkii intaasan lasa dagaalayay boqolaal qof lamada dhinanka ku dhimatay sida idaacadaha yani muuqaalka iyo dhegeysigaba laku sheegay oo ah dad oo ehel aho walaalo ahoo riibtoono sabab ka noolyihin riibtoono eritrea ka noolyihin sideed sana toban sana inis aragne waxyaabahaas oo yani caqabadaas ousameelo ku qaadi dagaalkii ini dagaal walba shaan waayay markan maslaxa lakadeeyo caqlo fayda waayo laakiin maykaalasehe si fudud in yani fudeedusu ka jaro intas inta ka jar laakiin mayfayna meelalameelusu tallaabo qaada natiijo ku sheena may masaraseed masaraseeda oo biyo niil iska garsanayeen soomaaliya cuqda soo jireen jartee kooy eritrea dhulki iyo baadima iska galaayeen ogolaaday hoosida linfiriga oo lala fahmo dawladaha sunseedow daacadku nagadano isuna daacadku hata hawsa naftirshay walahan weeriyey sida weel sida waalaleeyin hayna waa fikrad fayda waaye hata hataa maydlia madaxweynaha soomaaliya arrimahan oo usaata maylin seega may kaduugana in jabuuti iyo eritrea oo xiriirsha eed xumye taas naftarsha isu galan kujeysido ismaaciil cumar geliye nimanka dhato inisheel hataa yaa qorshaha ka jartay biliy xisbiga e b r d f ee talada wadanka etoobiya haaye siman furfurnayna ebiya hortiisa markun etoobiyada dhatiye xisbiga hogaamiya go-aanka kubaya mise siyaasad maraykanka reed kuryohayta abiya inuusa africa galaangalka weeldhada fadiidantiya ee oo maraykanka weeda inisheenohayta isleta arantun oo shiinaha lakula roorohayo oo geeska africana eedhanka fidohayo fadoha inuusa awood dhaqaale iyo too ciidanba kuweeldhada
abiyi horta sida loogiyey oromo waaye marka tigreega naftirsho walbadan oo yo raadanku hayne oo yo an weerar hayne yameyka alata inuusa wada yoogina mahadal u koran wadankan sida una hata una eraana gacan shishayni jarta yo naftirsho gacan shishaya ka jarta marka barnaamijka wal oo may waha yooba hataa baarlamaan la jeeyey la ansixiya hataa may walaba inta see ogolin inta see ogolin dini kale hola kufeeriye yo naftirsho dad oo yo kumide oo qunyar socda iyo jaran oo isu gacansiyo hayaan maayo marba ayaamihii hore hataa walka kacsanaye hata may dareemeyna in maslaxada naftirsho iyo faa'iidinka jarta marka namigodooba barnaamijkan kolley taba hata shareediisa isku fikiray sheenowka meerilishane naftirshe etoobiya oo masiixi meelinka winayta eh iniyo ogolaadan ini la muslim eh hogaamiye naftirsheba hataa ayaa wal cajaayib eh marka barnaamijka mayka ala seehe etoobiyada iyo meerigolen tilmaamayo kulli hataa soomaaliya markii hata madaxweynaha seedow walcaqli sheekugohi inhaayna dawlad intaas sanacad turmuna baxay tahay wakti dhowle soomaaliya yani dawlad mukujarta guraasi in lana sheena naftirsheeyaba mayo ahaa wal oo laliyaa markii ada firida sidiyo in isla falgalo koran saameynta iyo galnyaayowka siyaasada soomaaliya ee dawladda imaaraadka carabta oon ogna baarlamaankii soomaaliya in islaali hay-adii ama shirkadii lakulahay d b world ee fadaasi ini dhisatay dekadii berbere kureeda cilaaqaadka soomaaliya mafay lahayn hata weli layaa dhiniga ethoobiya hamari booqashada soomaaliya iskokooyi ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiye bershobiye ku damboyti ilaa iyo isuku seedaw asmara oo dalka eritrea mayka aalaasa markun ini soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo siyaasadun hata furfuruntay etoobiya iyo ku koytay waan lankabarnayna in isla falgalo koraan
horta communikegi mahabana laakiin may may la dareemo korehe oo siyaasiyeen sifadooda inay imaaraadka shareediyo go-aan jiro korna imaaraadka may reed kuwadeeda sacuudiga oo ku awood badan oo muslimnimada baa anig ken kufaylaleh marka siyaasada lamadii iska hirin iyo seedoonkan oo hata suseedii madaxweyne farmaajo in halhamni leindoo isku qabadaano ama farmaajo seera besin ku ogolaadi imaaraad karay malkusudo dankan oo yani isu hata dadka may culeyska saaraayan siyaasiyiin in jabruuti isu haton doodahay maayo isu hata intii isu ogolaado oo anigi mataqaana linkii ogolaada romi luncheeda malkusugahay laakiin walaalo siyaasada walwalba dhigi koraan hata kolley taba communikega markay haboo eedan shalay daalaasa laakiin farmaajo nis hata hamiinkole saddex hamiinga rogan lahay saddex hamiin dhatiyo imaaraadkii ogolaada kooy raw amadahay meelaa siyaasad ahaan booqashada farmaajo ee eritrea may wiin oo la rajeeyo karo mustaqbalka kulan iyo dhamaada madaxweyne in hakubaho soomaaliyana danaagan weeldhado korto
soomaaliya horta hadina yani faa'iidinta in caqabadihii meeleraay uradii iyo maxaakiimta waameelaka heri eritreanka oo dadka mucaaradka meelaka kuusay maalgelin iyo hubyo rasaasaadkayaay meele hataa xafiisyan ku furay intaasan meelo roogeen sidii dawladahan liinlu gooyi lahaaye taas iniyo dadku qafyo fido safir yaal sinsherelero walay meelo kalayan la ogaado yoona safir shandhaday inigaas yani siyaasad ahaan ku faylata laakiin dhaqaale iyo horumar iyo siyaasad kale oo nimankaasi hata yani dhinisho oona kusugahayn male iyo naftirsho dagaanka garta eritreeyaanka maadaama intaas sana yani cunqabatayn saaran hayti inyo erang ethiopian lehelini somal somalian lehelini meeliyo qareynlin kudhaqada iniyo naftirsho lukuqaada cunqabataynta iyona taasabka idin eh marka walaan siyaasad waaye meeladoyu kormee laakin iyona dhinigaas faa'ido ukaata unuuna qaskiyo ni wadan inuuna kubaaqano yaa faa'ido niyata brofesor ma isla tagalaan gal e oyo kala haado koraan dawladaha khaliijka una kuwargabna ini dhaftiyo kudhaxoyta xiriir xumo iyo weliba dagaal oo ilaa iyo yaman isla deereen oo isbahaysiishal dhisdeen khatarna gooni lagu odoomiyey isbahaysi soo gaamiya sacuudigana ka jaro imaaraadka carabta iyo qatar godobaan kaleeyin armaun hataa dareero geeska africa ka eedan
maadaama meleraayi imaaraadka iyo ethoopia iyo eritrea shareen kolley walay hakubahi malog laakin tan naftir shabin iyo kumid hayti jabuuti iyo soomaaliya oo sumcad xamud weyn hanjiidii imaaraadka gaar ahaan d b well maadal dawladda dhata dawladda sumcad xumada hadeerti inyo dhinigaas isku dhigaano yani afrikaan ahaan laakin carab ahaan walba in interne soomaaliyana balhartag kabacdi wel heliyi doonehe iniyo unku dheerana maadaama khaleer badan iyo xoog badan yoo geliyeen iyo dhinigan kale oo jabuuti oo naftirsho dekadii ha ku buriday iyo naftirsho in la hanoolayo hataa magdhowa ku sugaayeen magdhow kelelasi hadii si kale la hanjiido waayo dhinigaas ayaa faa'iidinaysa afrikaan ahaan la faa'iidinaysa geeska africa ahaan iniyo hadhex galaano walaagii culeyskiiyo qaboojiyaan maayay carab ahaan waliyo ntaru koramale una oo ha gabagabaayana falanqaynta ka eedan ah booqashadun iyo armaun geeska africa ku dareera soomaaliya ma isleta walaagu oo dhan dareeraan maslaxa e oonka jaro korto
soomaaliya dawlad oo hata yani awood badan le madroogda federaala linshargagooye naftir shaba hataa maskirin aragii hati shirkinka damboy oo brussels ulseedayay maylkaseedayahi lix maamul gobol oo gobolka banaadirka jara iyo todoba madaxweyne iyo mayla seedan marka dhinigaas ahaan markilian firiyo in yani dawladdii ethoopia la heliyeen dawladdii eritrea la heliyeen soomaaliya hati dhaqdhaqaaqa oo nabadeeda wada barnaamijka noocaasa sumcad ahaan yaa laku helo kormaayo wal kale oo faa'iidaha ku jira mada edi ed yaan mahadsanta professor maxamed cali kalaakiin kuma hadnagaana sida ada ninla taxliiladii arintunka eedan bariga africa adin madan